asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada daljar oo idinkaga imaanaya xarunta daljar ee boosaaso barnaamijka xulashada daljar waxaa dhegeystayaal soo gudbintiisa idiin sahashay shirkada isgaarsiinta geygeena ee gunis telcom soomaaliya waana maalin khamiisaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka februaayo sanadka labada kun iyo toddoba-iyo toban barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha puntland oo soo dhoweeyey guusha uu gaaray madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ka hadlay doorashadii madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maxaa ka mid a howlaha horyaala madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee puntland jenaraal cadde muuse oo xalay ku geeriday waddanka imaaraadka carabta maxay tahay waxyaabaha lagu xasuusan doono barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qaar ka mid a dadweynaha oo hambalyo u diray maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo qodobo kale ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka xulashada daljir waa hagaag barnaamijka waa xulashada daljir dhegeystayaal goordhow waxaynu gudageli doonaa barnaamijka faahfaahsan balse waxaad marka hore kusoo dhawaataan warkiyo kooban oo barnaamijka qaybta waxaana inala socodsiinaysa faadumo abuukar
mahadsaned bismillaahi araxmaan araxiim isu socodka gaadiidka iyo dadka ayaa dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib laba maalmood oo bandow ah oo uu kusoo rogay maamulka gobolka banaadir bandowgan ayaa waxaa xalay jebiyey shacabka magaalada muqdisho oo banaanbaxyo waaweyn ka dhigay wadooyinka magaalada muqdisho iyadoo dadka ay isugu hambalyeynayeen doorashada madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo gaadiidka basaska ay dadka raacaan iyo gaadiidka kale ayaa saaka uga shaqaynaya magaalada muqdisho si caadiya iyadoo weji cusub uu yeeshay magaalada dadkana ay ku faraxsan yihiin isbeddelka ka dhacay dalka goobaha ganacsiga ayaa si caadiya u furmay inkastoo aan laga qaadin jidgooyooyinkii la dhigay qaar ka mida wadooyinka muhimka ee magaalada muqdisho wadooyinka magaalada muqdisho ayaa loo xiray labadii maalmood ee lasoo dhaafay doorashada madaxweynaha soomaaliya dowladda maraykanka ayaa soo dhoweysay una hambalyaysay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay ay baarlamaanka soomaaliya ku doorteen gudaha magaalada muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu si dhow ula shaqayn doono madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda maraykanka ayaa ku dhiirigelisay hogaanka cusub ee soomaaliya inuu tallaabo la aamini karo uu u qaado sidii uu uga taqalusi lahaa musuq maasuqa iyo sidii uu u samayn lahaa hay-ado xoog leh oo kasoo shaqeeya doorashooyinka soo socda si loo suurageliyo in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah sanadka labada kun iyo labaatanka bayaanka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maraykanka uu madaxweynaha iyo dowladda cusub ee soomaaliya kala shaqayn doono sare u qaadidda dib u heshiisiinta howlaha gurmadka abaaraha ammaanka iyo dhisidda hay-ado xoog leh oo fuliyo dowlad wanaagga iyo horumarinta ummadda soomaaliyeed dowladda maraykanka ayaa dhowaan ku dartay dalka soomaaliya liiska wadamo ay ka mamnuucday dalkeeda in ay soo galaan sidoo kale dowlado badan ayaa soo dhoweeyey doorashada ka dhacday jalay dalka soomaaliya islamarkaana waxa ay u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uu ugu baaqay in uu soo magacaabo ra-iisul wasaare shacabku ay ku qancaan cabdiqaasim salaad xasan oo lagu doortay dalka jabuuti sanadkii labada kun ayaa sheegay in loo baahan yahay in uu soo dhiso xukuumad dhaxalgal ah oo dalka badbaadin karta si guulo la taaban kara loo gaaro madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya ayaa guud ahaan dalka laga soo dhoweeyey iyada oo banaanbaxyo ay xalay ka dhacayeen magaalooyin badan oo ka mid a dalka soomaaliya halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa redio daljir ciidamada dalka maraykanka ayaa sheegay in koob iyo toban ka mid a dagaalyahanada alqaacida ay ku dileen laba weerar oo ay ka fuliyeen meel ku dhow iblib ee dalka siiriya dadka duqaynta lagu dilay waxaa ka mid ah hogaamiye saaxiib dhow la ahaan jiray usama bin laaden sida war ka soo baxay bantagonka lagu sheegay sarkaal ka mid a ciidamada oo lagu magacaabo jeff davis ayaa sheegay in toban ka mid ah lagu dilay hal duqayn oo la fuliyey saddexdii bishan duqayntii labaad afartii bishan la qaaday ayaa waxaa ku dhintay abuhani al masri kaasi oo saaxiib dhow la ahaa hogaamiyihii alqaacida ee usama bin laaden almasri ayaa la sheegay in uu maamuli jiray xero ku taala afghanistan oo lagu tababari jiray dagaalyahanada alqaacida sanadkii kun sagaal boqol sideetankii ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashamaadkii sidoo kale waxa uu xiriir dhow la lahaa hogaamiyaha hadda ee alqaacida ayman al zawahiri warkiiba kooban dhegaystayaal oo aad kala socoteen radio daljar waa inaga intaa markana u diyaar garooba dhegaysiga qeybaha kale ee barnaamijka
mahadsanid faaduma abuukaraaya taasi ahayd oo inala socodsiinaysay warkii oo kooban oo qayb ka aha barnaamijka xulashada daljir oo idinkaga imaanaya duhurnimadan xarunta daljir ee boosaaso meel kastoo aad naga maqlaysaan duhur wanaagsan ayaynu hawadeeda ka leenahay
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya waddadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
iminkana barnaamijka aynu sii ambaqaadno madaxweynaha soomaaliya afarta sano ee soo socota ayaa waxaa ku guulaystay oo ay baarlamaanka soomaaliya u doorteen maxamed cabdulaahi farmaajo oo horey ra-iisul wasaare usoo noqday farmaajo ayaa ku guulaystay xilka madaxweyne wareegii labaad kadib markii uu ka codbatay madaxweynayaashii hore xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif islamar ahaantaana madaxweynaha xilka ka degaya uu ka tanaasulay wareegii saddexaad inuu tartamo madaxweynaha puntland iyo golihiisa wasiirada ayaa ku sugan magaalada muqdisho kuwaas oo arrimaha doorashada wax kala socday waraysi uu siiyey radio daljir ayuu madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas waxa uu kusoo dhoweeyey guusha farmaajo isagoona dhanka kale ka tacsideeyey geridii ku timid madaxweynihii hore ee puntland maxamuud muuse xirse oo xalay ku geriday waddanka istaga imaaraadka carabta waxaa anigoo ku hadlay madaxa dowladda shacbiga reer puntland kaasmada diraya heerkii qaraacidi puntland oo dhan saari oo danba geridii ku timi allah naxariistee madaxweynihii hore madaxweynihii saddexaad ee puntland mudane maxamuud muuse xirsi xabe muuse boqor allah u naxariisto ilaahay meel fiican oo adeegyada ilaahay meesha ka tagay meelkaasi ay u geeyo ilaahay jannada ka waraabiyo ilaahay in uu unaxariisto raxmadiisa siiyo annaga dhammaanteedna familigiimaana siiyo oo gabada waa la dhimanayaa xaga muuse wuxuu ahaa madaxweynihii puntland wuxuu ahaa dadka soomaaliyeed taariikh fiican ee dalka saraakiishii horeyseeyey lamada ka mid ahaa madaxdii dalka soo martay kuwoodii ugu wanaagsanaa ugu naxariista badnaa ugu jabaadka badnaa ugu samaray ayuu kamid ahaa anaga la naxariiso anaga maanta taagan hoosdiban ama ka dhintay shalna buqday waxaan doonayaa inuu naxariista kuraageey kuwaas anaqoosiiyo taasi kalena yaa laga dhigi doona puntland insha allahu hadda waxaan jooga xamar marka insha allah waxaan rajeynayaa in markaan soo laabto aan diyaargarowno aadkiisa iyo iyo tacsidiisiiyo insha allah adoo mahadsan madaxweyne galabta doorasha dhacday maxamed abdulahi farmaajo la doortay dareenkaa ku aadan doorashada madaxweynaha loo doortay cusub ee farmaajo
warar la qabayay ameel waxay guud soomaaliyeed bay ahayd isbedel khayr baa dhacay insha allah maxaa abdullahi farmaajo oo ka socotaan ninaan saxibnahay oo aniga daydaare ii ahaa wasiirasaan kamid ahaa daana aan ismeel wada degan oo ismeel ka nigi isku magaalaba ka nigi markaan madrasa joognay saaxiibo halkaa saaxiib yihiin labadana saxiibnahay yihiin waxaan filayaa madaxweyne sahlada dalka inuu xukuumo maamulo isagan hadajirigaa xilka oo fududeeyo isbedel khayr badan naga dhigo ka dhaxay marka waa guurtanka soomaalida dhawaan sideeda madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho u waramayey radio darjir waxaana waraysanayay jamaal farax adan helo maryam dhesaline oo ah ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa isna hambaryo u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa tartanka madaxweyne waxa uu kaga guulaystay xasan sheekh maxamuud oo xilka ka degaya islamarkaana si aad ay u taageeraysay dowladda etoobiya helo maryam ayaa carabka ku adkeeyey in dowladdiisu ay si dhow ay ula shaqayn doonto madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyadoo sida uu hadal ku dhigay arrintan ay wax badan ay ka faa'iidayaan shacabka labada dal ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa xasan sheekh maxamuud waxa uu ku ammaanay sida uu ugu dadaalay inuu guul ay ku soo dhammaato doorashada hoggaanka sare ee dalka hele maryam oo la hadlayay wakaaladda wararka dalka etoobiya ena ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay cagta saartay waddada horumarka ayna ugu dambeyn guulaysan doonto waa sida uu isagu sheegay barnaamijku waa xulashada daljir xarunta daljir ee boosaaso ah ayuu dhegeystayaal barnaamijku idinkaga imaanaya haddaba madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday magaalada muqdisho maalimadii shalay xalayna lasoo gabagabeeyey maxay tahay howlaha horyaala iyo caqabadaha xukuumaddiisa ay la kulmi karto su-aalahaasi waxaan hor dhigay brofesor maxamed xareed oo wax ka dhigay jaamacadda bariga africa ee magaalada boosaaso dadku bulshadu in codsigoodii la yeelay waxaa soo kacday himad weyn oo marka isu soo dhoweynaysa bulshadii iyo muxuu ahay xildhibaanadii ayaga masalayay xilkii ay u dhiibteen ammaankii ay u dhiibteen ammaankii inay sidii u fuliyeen oo wixii loo bartay oo foosha xumaa afarta sano hadda la soo jiray qof la leeyahay waa la gadanaya waxa ugu foolxun oo lagu yidhaahdo waa la gadanaya haddee waa la gadanayaa addoon baa tahay wey waxa weeye wax ma tihid wey shilin baa kaa qiimo badan weeye marka tan ummaddu ay dooratay qofka la doortay keliya maaha waxa weeye sida wax loo doortay siday u dhaceen xariirka nimankan xildhibaanadu badankoodu ay yeeleen oo ay ka dhibayeen ballankii ay ka soo qaadeen shacbiga waxaanan ka codsanayaa bulshada waa taa codsiga marka intaynu gudagelin wuxuu ka guulaystay musharaxiin ilaa iyo dhowr iyo labaatan gaaraya oo qaarkood soo shaqeeya oo uu ka mid ahaa madaxweynihii la tartamay xasan sheekh iyo weliba sheekh shariif sheekh axmed oo ah madaxweynihii hore ee soomaaliya marka maxaad isleedahay waa uu ku muteystay in farmaajo in mar kale inuu soo laabto oo weliba madaxweyne in loo doorto farmaajo wuxuu ku muteystay anigu ololahan loo tartamayo madaxweynuhu wuxuu bilaabmay muddo sore waxaan joogay qurbaha dadka badan oo wax la weydiinayo waxaan la yaabay ninkaas dad badan oo aan aqoonin ayaa fikrad ka haysay fikradoodii waxay is yidhaahdeen waxaan hubnaa ninkaa haddii wax loo dhiibo ama ninkaa la doorto waxyaalo badan baa hagaagaya waxaana uu samaystay intuu muddadii yareyd sagaalkii bilood oo ra-iisul wasaare aha adigu waxaa in mudda intaa inuu sumcad samaystay tan kale anigu iyo isagu xariir maysarkin laakiin xariir waxaan laynu sugaya madaxweynaha maxamed cabdi gas gas waxay ahaayeen dadkii xooga uga shaqaynayay muxuu ahay jaaliyadaha in bulshada la kiciyo in laysku xiro qurba joogtada iyo dal joogtada marka nin saa u firfircoona la xariira xagga muxuu ahay telefoonada xagga imailada xagga siyaabo badan dadka ula xariira xariirkaasu ahaa annagu markan waxaanu xariir ka lahayn halkaa laakiin maaha nin baan la kulmay laakiin runtii nin firfircoon bu ahaa isaga iyo cabdiweliba madaxweynaha puntland dadkii ugu firfircoonaa wax qori jiray haaban jiray shirar ka samayn jiray bay ahaayeen sidaasaa horta dadku ay ku barteen waxayna ka shaqayn jireen waxay ahayd wax dadku u baahan yahay maadaama dad mutacalimiin ahayn baahida dadka meesha la taaban karo bulshada qofka bini aadamku waas soomaaliduna way gartaan waxa dantooda ku jirto magawaxay yidhahdaan mukulaalba minankii laga maamulayo ma moga marka waxay garteen inuu dadkaanu ay yihiin dad dadkii wadi karaa waa garta marka waxaa jira oo inta badan la sheega in soomaaliya faragelin dibadeed ay jirto ama ha aadaan dowladaha carabta ama dowladaha africa ee dariska aynu nahay marka faragelintaas oo kale qayb ma ku lahayd marka doorashadan
faragelintaasu waxa kale oo aniga taabanaya ama qof kasta soomaaliya taabanaya guushan hadda ay qiimaha weyn ay leedahay waxa weeye dadkii xildhibaanada maama bulshadii oo ka xanaaqday faragelinta ninkan ha la doorto iyo kaa aan la dooran horta faragelin markaad liidato markaad liidato qof kastaa iska kaa damcaya qof kastaa wax ka waa kaa dhulka iyagii dhulkaiyo sii doono laga yeelayo qashinkii lagu shubaayo waxyaalo suna lagu shubaayo badaxayagii la xaalufinaayo oo marka intu iska imaado iska guranayo ninaan la hadlayn marka haddee markaa liidato waa lagaa faa'iidaysanaya way jecel yihiin oo way jirtaa weligoodba waa la yeelaayo wadamada liita waxaa laga shaqeeyaa nin ayaga danahooda lagu fuushan karo ayay doonaan wadamadu ama kuwa deriskaaga ahaado ama kuwa waaweyn ha ahaado ma aha kuwaan hadda deriskeena xataa maraykanka iyo wadamadan kusoo faragelinayaan waxay doonayaan inay ayagu danahooda ka fuushan karaan lana fahmi karo taasay doonayaan laakiin taasu waxay keentay lid bay ku noqotay waxay doonayaan sababta ummaddii markay kaceen oo la yidhi faragelinta ninka annagaa dooranayna annagaa dada annagaa qarana markii la yidhi taasna laga dhabeeyey lana doortay taasaa qiimo gaara qiimo waxyaalo badan oo ku taabanaya ayaa meeshii ka soo baxay waata marka maxaa ka mida marka howlaha iminka hor yaala madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo
waxay la tahay tan iyo lixdankii baan lahayn madaxweynuhu madaxweynuhu madaxweynuhu annagu waxaan nahay qaran qaran waxaad ka soo qaadaa example qoys odagii leh hooyadii leh carruurtii leh wiilal iyo gabdho qaraabadii leh adeerkii leh aabihii leh hadday intaasu isku xiran yihiin qaran kaasoo kale weeye kaasoo asaas oo ah qoys baa qaran asaas oo ah hadday taa isku xiran yihiin waa la guulaysanaya odagu hadduu qayriyo intaa soo shaqaynayo intaa wax keenayo guriga khirmayn gabdhihii wiilashii oday waxa ula jeeda marka waa madaxweynihii waa mahade odaga haddaan lala shaqaynayn wuxuu noqon kara male carruurtiisii buuyan wax ka qaban karin haddaynan la shaqaynayn haddii hooyadii ha haddii hooyadii ayaan la shaqaynayn haddii odagu barbaarintii horeba ay ka xubnayd oo nin intaas ku maqan masruufkoodii gurigiina aan la barbaarin madaxweyne keli kan adduunka ugu fiican wax ma samayn karo ma garatay waxa weeye waa juhdi nin kasta xil baa ka saaran kan wanaag doonayo adigu dhankaaga qabo haddaa ama la yidhahdo intii layska seexdo ama baarka la fadhiisto ama fadhi ku dirib intaa la fadhiyo haddee ninkiin wax ma tari karo marka caqabadaha hadda hor yaala maxaa ka mid caqabadaha ka hor yaalla waa mid soo burburayay tan iyo xornimada la qaato soo qaldamayay waa kala tagga ee muxuu ahay ummaddii waa bahalowgan oo qofku uu doonayo wuxuu yaan xaq u lahayn waa waxaan boobka ah iyo musiqiyo gaaray annaga nalaku tilmaamay waddanka koowaad baa nalaku tilmaamay tan kale waddan saa u qaybsan ilaahay wuxuu yidhi wactasimuu bixabliillaahi walaa tafaraquu annaga waxaan nagu dhacday cudurka ee waa tafaraaruq marka waxa weeye waxaa loo baahan yahay aan doonaayo laga shaqayn karo waxa weye waxaa loo baahan yahay horta hore inuu ummadda isu keeno in waxaa meelaha turxaan bixinta u baxin la turxaan bixiyo waxaa se kala jira labo aan heshiis ahayn hoy ma wada degaan dad baa ka lexleexanaya laakiin ummaddu dhaqan baan u lahayn markii la dagaalamo dagaal uu dhaco waxaa lagu ogaa oo dhaqan ahayd intii meel laisugu yimaado la heshiiyo wixii dhacay laga heshiiyo wixii la kala qaaday laisu celiyo wixii waxyaalo badan loo marka si dhibaatooyinkan looga baxo oo nidaamkii dowladnimo ee soomaaliya usoo laabato maxay tahay tallaabooyinka la gudboon inuu qaado
haddii runta la doono sidaan aan ahaan jirnay sharafka iyo qiimeha ahaan jiray sidaan u dhaqmi jiray oo wanaagsana oo diintayda waafaqsana dhaqankayda waafaqsana dadnimada waafaqsana waa in loo noqdaa waa in dib loogu noqdaa sidee baa xornimada loo helay xornimadan oaanu helay oo calankaan la taagay dadkii taagay maxay yeeleen waxay la dagaalameen jahliga waxay la dagaalameen qabiilka wax alla oo dadka kala qaybinaya sababtoo waxaa la ogaa dad kala qaybsani qaran ma noqon karaan qaran waxaa noqon kara wax bulsho is haysata waa in dhaqankii hore aan lahaan jiray xishoodka ahaa waxyaalo badan laga xishoon jiray waxaasu muxuu ahaay diintayadu ma ogola la dhihi jiray waxaasu waa dembi la dhihi jiray waxa annaga noo ahaa oo wax kastoo markay dhacaan oo dhibaato dhacdo salla cala nebi haddii lagu yidhahdo wax kasta waa istaagi jireen marka waxa weeye waa inaan dhaqanka iyaga wanaagsanaa la soo celiya waa in deb heshiis la helhelaa dadka isu urxum waa jira runta in been soomaalidu isuma sheegto waxbay maldahaan kor laga malaasaa in khilaaf laysu qabo oo beelo beelo laysu qabo waa jiraan waa in dib loogu noqdaa laga heshiiyaa waxyaalahaas waa in bulshadii laysu yeeraa waa kan kayabooni jooga ilaa seylac ay xariir ganacsi iyo xariir bulsho iyo xariir siyaasadeed yeeshaan intaas idil waay waa haysanaa dhul khayraad waa haysanaa waxaa naga maqan dadnimadii waxaa naga maqan maamul caadilah waxaa naga maqnaa muxuu ahay inay la garan waayo danti guud nin kasta beel kasta dangaaray rabtaa nin kasta dangaar qoys kasta dangaaruu wataa wuxuu ina hilmaansanayn oo la hilmaansan yahay tobanka guri oo kugu kugu dariska la tahay in dantaadu ku xiran tahay hadday xumaadaan inaa xumaanayso hadduu gubto inaa gubanayso inay waajib tahay dariskaaga diintayadu inta ay sheegtay inta aayad laga hadlay inta dadka laga wacdinayo dariska xuquuqda kugu leeyahay ma jirto dhulkaan hadir soomaaliya ma jirto xuquuqdaas u gurman u gargaar gargaarkiibaa maqan waxaa maqan irxam man fi larli irxamakum ma fasimaayo naxariistii waa inay soo noqotaa kala shaqayntu ay soo noqotaa sida ilaahayna faray ee ilaahay noogu naxariisto
kaasi wuxuu ahaa brofesor maxamed xareed oo ah bare ka tirsan jaamacadda bariga africa faraceeda magaalada boosaaso adeega hoodo ee shirkadda guris waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagaoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo
allahu naxariistay madaxweynihii hore ee puntland jenaraal maxamuud muuse xirsi oo ku magac dheeraa cadde ayaa xalay ku geeriyooday waddanka istag imaaraadka carabta allahu naxariistay marxuum maxamuud muuse xirsi ayaa horay sidoo kale uga mid ahaa ciidamadii kala duwanaa ee dalka soo maray gaar ahaan xidigii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay jirtay haddaba muuse cali jaamaca oo aqoon u leh jenaraal marxuum maxamuud muuse xirsi ayaanu wax ka weydiinay waxyaabihii uu ka yaqaanay bismi illahi raxmaan iraxiim ugu horeyntii horta baada daljir waa salaamayaa si gaaran haykal adiga taarikh nololeedka inta aan ka xasuusto maxamuud magaciisoo buuxa waxaa la yidhahdaa maxamuud muuse xirsi marka cadde ayaa meynaastiisa wey cadde marka islaamta dhashay hooyadiisna waxaa la yidhahdaa naado shire wuxuu ku dhashay magaalada xamar kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo toddobadii dugsiga qur-aanka wuxuu ka galay xamar wuxuuna afartan iyo kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo labadii ilaa iyo afartan iyo afartii dugsiga qur-aanku dhiganayay dugsiga hoose dhexena wuxuu ka galay xamar kun iyo sagaal boqol afartan iyo afartii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo saddexdii waxbarashada dugsiga sarena isla xamar buu ku sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo afartii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideedii kuliyadda ciidamada ayaa loo diray leyli sarkaal talyaaniga ee mawadena magaalada la yidhaahdo itaaliya kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaalkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo kowdii kabacdina waxaa loo diray kuliyadda cilmiga sharciga isla talyaaniga modena kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii sidoo kale waxaa loo diray kuliyadda sharciga ee maxaa la dhahaa saraakiisha sare oo isla talyaaniga kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii markaasna wuxuu aaday kuliyadda istaraatiijiyada heerka sare ee ruusiya kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii intaasi waa xagga waxbarashada dhanka khibradda shaqo haddaanu leexano uoreydii markuu dalka kusoo laabtay isagoo sarkaal ah waxaa laga dhigay xogayaha taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii ilaa lixdan iyo shantii ayuu ahaa jegadaas hayay kadibna waxaa loo dhiibay taliyaha ururka horseed kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii kabacdina waxaa laga dhigay taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad kun iyo sagaal boqol toddobaatankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo labiyo toddobaatankii kadibna waxaa loo dhiibay taliyaha hoggaanka tababarka ciidamada kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii kabacdina waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka sanaag kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afar ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lix ilaa kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii waxaa loo magacaabay la taliyaha dhanka ciidamada safaaradda soomaalida ee china kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo kowdii waxa uu ka mid noqday nimanka maxaa la dhahaa safaaradda mas-uuliinta safaaradda canada u joogta soomaaliya kun iyo sagaal boqol markii dee ilaa inta halkaasuu joogay markii wadanku u burburayna halkaa laajinimo ayuu ka qaatay kadibna wuxuu ka qayb galay arrimihii puntland oo dib u heshiisiintii cabdullaahi yuusuf iyo jabhadda j b b laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo saddexdii laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo afartiina wuxuu ahaa oday ka shaqeeya dib u heshiisiinta soomaaliya ee muxuu ahaa shirkii embikasi laba kun iyo shantii ilaa laba kun iyo sideediina wuxuu ahaa madaxweynaha waxaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka puntland
waayahay muuse cali jaac marka maxaa lagu xasuusan karaa allah unaxariiste cadda muuse
horta wax badan baa lagu xasuusan karaa ugu horreyntii waxaa lagu xasuusan karaa dabeecaddiisa wuxuu ahaa nin aada u dabeecsan oo u dabeecad furfuran oo qof walba nin sare iyo nin hoose isku sii ula dhaqma wuxuu ahaa nin xataa hadday qofka isqabtaan isla markii ka daba taga oo qaladaadkiisa qaato oo qofka ka raaligeliya waxaa lagu xasuusanaya inuu ahaa nin wada tashi maaragtay dadka talada la wadaaga oo aan keligi taliye ahayn waxaa lagu xasuusanayaa nin u roon oo dadka danyarta ah oo ka warqaba waxaa lagu xasuusanayaa mashaariicda horumarineed ee puntland uu ka sameeyey sida maxjarada muxuu ahaa baarida ee macaadiinta dhulka ku jidha la dagaalanka burcadbadeeda muxuu ahay haddii alla ku roon yahay iyo wuxuu ahaa nin isku haynta gobolada puntland si wanaagsan isugu haya oo dadka dhexdhexaad u ah oo aada iyo aada loona qadariyo loona soo dhaweeyo oday nabadoona oo asxaabulmaslaxa buu ahaa muuse cali jaamac ayuu kaasi ahaa oo ka warramayey waxyaabaha lagu xasuusan doono marxuum maxamuud muuse xirse cadde ugu geerday waddanka istaga imaaraadka carabta dhalinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso gaar ahaan bahda waxbarashada ee wax ka dhigta jaamacadaha ku yaala magaalada boosaaso ayaa iyaguna si weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shalay lagu doortay magaalada muqdisho dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah xuseen siciid xuseen mataan iyo weliba khaalid cabdicasiis salaad waxaana ay nagu soo booqdeen stuudiyaha darjir ee boosaaso iyagoona ka waramaya waxyaabaha ay ka filan karaan xukuumadda cusub ee uu soo dhisi doono madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo
magacaygu waa xuseen siciid xuseen mataan baan ku magac dheerahay waana kusoo dhowahay runtii stuudiyaha ama xafiiska weyn radio daljir aada iyo aada gaar ahaan xasan adna waa mahadsan tahay sida wanaagsan aada ugu soo jeedo runtii inay bulshadu afkaartooda ay usoo gudbiyaan bulshada kale inay isgaarsiiyaan runtii aada iyo aad waana waxaan uga baranay idaacadda daljir waxaanu wax damacad dareersannahay dee xalay waxaa shalay iyo ilaa xalay waxaan dareemaynaa waxay ku jirtay ummadda soomaaliyeed inay dhagaha taagayso runtii waxyaabaha koowaad aan dareemayno in caalamka ummadda soomaaliyeed ku kala nool ay mar walba ka warsugayeen waxay ahayd doorashada ka socotay magaalada muqdisho runtii markaa waxaanu dareennay inay isbeddel weyn ummadda soomaaliyeed janji u ku dhacay runtii doorashadaa dhacday iyo madaxweyne cusub oo waddanka yimid iyo arrimahaas oo dhan taasaa waxay keentay inaanu isku dayno inaanu bal annaguna afkaarteeda inaanu la wadaagno bulshada iyo wixii aanu ku biirin karno ama talo ha noqoto aan ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan inta xilka u haysa aan u diri karno walaal horta intaan talada aan u dirin marka koowaad waxa aan horta tacsi u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan maamulka puntland gaar ahaan ehladii iyo dadkii u ka geeriyooday madaxweynihii hore ee puntland mudane cadde oo aan runtii oran karno waa geeri naxdin leh aada iyo aad baan uga murugeysannahay dadkuna waa dhimanayaan intaa kadib maxay tahay waxaad ka filaysaan ka dhalinyaro ahaan madaxweynaha cusub in inagoo og dhalinyarada inta badan badaha inay ku tahriibaan oo dhibaatada ugu weyn ay tahay tahriibta dhalinyarada oo wadankii ka kasii qulqulaysa
walaalo waa iska ka war hayno horta ummad horta waa dhalinyaro ama wiilal ha noqdeen ama gabdho ha noqdeen marka mashaakilka ugu dambeeya waxaad moodaa in mas-uuliyiinta ugu dambeeya maamulada ama maamul goboleed ha noqdo ama kaa weyna federaalka ha noqdo kulli inaysan wax ahamiyada iyo wakti badan aysan ku lumin inay dhalinyarada ay wax u qabtaan ama fursadaha shaqo ka howlgeliyaan balse ay dhacdo mararka qaarkood in tacadiyo kale ay ku dhacaan ama iyagu qoryaha u dhiibeen oo jabhado iyo wax noocaasa ka qayb qaateen amaba fursadihii shaqo markii loo diiday oo looga ay ka waayeen oo ummadiinaas ay jaaniska u baahnaayeen ay ka waayeen inay noqoto inay aadaan badaha isku tuuraan oo intaan ka war hayno dhalinyaradii jiilkii aqoon-yahaniintii oo dhakhtarkii ku jiro oo kalkaalisadii gabadha ahayd ay ku jirto gabadha bahasha ahayd ku jirto aqoonta kale lahayd kulli ay ku dhimanayaan badahaas oo haddana cid maamulada ka mida oo ka damqanaysa ama bajet ku bixinaysa u diyaarisay arrintaas aysan jirin marka runtii waxaan u malaynayaa jecel lahayn insha allah maamulkan maanta cusub soo bixitaankiisa xataa waxaan filayaa qeybbun waxaa ku lahaa dhalinyarada ku lahayd maadaama golaha baarlamaanka ay kaga jireen rag badan ay kaga jireen wiilal iyo gabdho badan bay ku jireen waxaa markaa runtii ka filayaa maamulka hadda cusub inuu kaalinta dhalinyarada uu runtii buuxiyo waxa maanta ummad hagaajinayana waa iyaga waxa maanta ummad kharibayana marka xaqada laga hadlo waa waxaan rabaa markii dhalinyarada la hagaajiyo runtii bulsho badan baa halkaa ka hagaagaysa marka waxaan mar kale waxa weeye jeclaan lahaa inay wakti siiyaan kuna bixiyaan inay dhalinyarada inay jaaniskoodana ay siiyaan wiilal iyo gabdho kuway doonaanba ha noqdaanyo waxaan kale oo ugu dambeyn ku darsanayaa dhammaan intii musharaxiinta ahayd iyo oo xilalkaasi ee u tartamay iyo dadku waxaan qiyaasaya markii la tartamayey afkaarta way ku kala duwanaayeen oo qof walba waxbuu higsanayay marka dadkii sida waxu rabeen ay waayey ama xildhibaan ha noqdo ama qolyo kale ha noqdaan fikirkii qaabka waxu rabeen hadday waayeen yaysan micnaheedu aysan noqon ina ay dawladda tan dibindaabiyeynayaan yaysan noqon waxaan jeclaan lahaa kii laga adkaaday iyo kii adkaadayba inay wada noqdaan dad hal hadaf leh dardaarankaasaan mar kale u dirayaa guud ahaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa khaali cabdicasiis salaad waxaan ahay xubin ka mid ah ardayda halkan wax ka barata jaamacadda sidoo kalean shaqaalaha boosaaso ka shaqeeya oo shaqeeya ka mid ah waxa wey waan ku dhowahay stuudiyaha dewjir aad baana u mahadsantihiin fursadda qiimaha leh aadana siiseen inaan ra'yigeena ku cabirno inaan ra'yigeena ku cabirno waxa weeye waxaan hadalkan u nimi maanta inaan marka ugu horeysa u hambaliyano madaxweynaha la doortay ee maxamed cabdilaahi farmaajo annagu hadday noqoto horta ra'yi kuma lihin shacab ahaan waxaweye meesha wax wax go-aaminayay baarlamaankii bay ahaayeen runtiina saddex boqol labaatan iyo sagaal xildhibaan waa tiro meteli ka dhaca shacabka sidai u badan yihin markii loo eego runtiina dee waxa weeye sidii sidii horta baarlamaanka shalay sameeyeen wax looga bartay maahayn baarlamaanadii hore waayo baarlamaanadii hore badanaa dee dad aysan shacabku saas waxa weye qalbiga ugu soo hayn baa kasoo bixi jiray laakiin maanta qofkan soo baxay ee farmaajo waxa weye waa qofkii qof kastoo shacab ah uu qalbiga ku hayay xaqiiqdii runtiina waxa weeye dee baarlamaanka marka ugu horeysa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa cid kastoo dhiirigelisay oo ugu horeeyo guddiga anshaxa professor cabdi ismaaciil samatar waxa weeye culimadii bashiir salaad gudoomiyaha culimada bashiir salaad aad baan ugu mahad celinaynaa waxa weye horta guul weyn baa soo hoyatay xaqiiqdiina waxaa laga dareemayaa farxadda waxa weye sida u farxeen shacabka reer boosaasood iyo shacabka soomaaliyeed garan maayo meel maanta soomaaliya ka mid ah waxa weye aan laga dabaaldegin iyo meelay ku nool yihiin runtiina waxay ku turjumaysaa sida hiyiga loogu hayay farmaajo waxa weeye dee farmaajona waxaan leeyahay madaxweyne shacabku saasay kugu heelan yihiin shacabku waxqabad bay rabaan shacabku waxa weeye dee way soo daaleen oo xaqiiqdii dee in badan waxa weeye shacabku waa shacab soo daalay oo waxa weye dee dagaala hadday noqon lahayd hadday dhalinyarada noqon lahayd shaqa la-aan iyo tahriib iyo waxa taariibka waxaa keena waa shaqala-aanta iyo niyadjabka dalka ka jira intaasoo dhan horta waxa lagu hanwen yahay inaad noqoto kii ka saari lahaa dalka waxa weeye dhallinyaraduna xaqiiqdii aad bay ku taageertay oo maanta codadka ugu badan oo xildhibaanada aada ku soo baxday saan filayo waa codadka ka yimi waxa weeye dhallinyarada dhallinyaraduna waxay kaa filaysaa wax weyn dalku wuxuu kaa filayaa wax weyn bulshadu waxay kaa filayaan wax aada u weyn insha allah waan rajaynaynaa waxaa weyn inaan kaa helno anaguna waxa weeye mustaqbalka soomaaliya maanta gacantaadu ku jiraa waxaweye muddo badan baa dee noogu ololeysay meelo badan inaad waxa weeye dee dalka wax u qabanaysid horeyna aan usoo aragna inaad wax qabatay laakiin maanta ficilkeedii baa taagan tahay iyo halkii aad ku fulin lahayd
kale waxaa radio daljira soo gaaraya hambaryo kala duwan oo loo dirayo madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maamulka shacabkii ururada dhallinyarada ee degmada baargaal ee gobolka gadafo ayaa iyaguna soo dhoweeyey hogaanka cusub ee dalka soomaaliya xalay lagu doortay magaalada muqdisho kuwaas waxay ahayeen qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee degmada baargaal ee gobolka gadafo oo radio daljir la soo xiriiray
wasiil cabdul dhuxul weye xogayaha degmada baargaal maanta waxaanu taagannahay hoolka weyn xarunta dowladda hoose ee degmada waxaannu u taagannahay dadweynaha oo dhan baa kasoo baxay ururka dhallinyarada ururka haweenka wada dhaqmeedka xildhibaanada maamulka degmada iyo maamulka gobolka gardashuga oo uu nala jooyey gudoomiyaha gobolka gardashuga mudane axmed axmed maxamuud caynaab gogsul waxaanu soo soo banaabaxnay annagoo ku muujinaynaa shucuurtayada iyo taageerada weyn aan u hayno madaxweynaha cusub ee xala la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo ayaanu intaas ayaanu u taaganahay madaxweynaha waanu soo dhaweynaynaa aad baanu u taageersannahay haddaanu nahay bulshada ku nool gobolka gardafo khaasatan degmada baargaal oo annagu hadda aanu joogno ma garatay waaya maxaa ka filaysaan madaxweynaha cusub waxaanu ka filaynaa madaxweynaha cusub inuu noqdo madaxweynaha mideeya annagu waxaanu joognaa cirifka soomaaliya raasi caseer baa layadhaa ilaa raasi kaaboni inuu noqdo madaxweynaha isku xidha raasi caseer ma raasi kaaboni badeyna waa adkaay waxa weeye dad ajnabi ayaa gurtay waxaanu ka rajeynaynaa inuu waxyaalaha uu wax ka qaban doono ay ugu horeyso sugidda ama xuduudda ama ilaalidda badda soomaaliya gacanta soomaaliya uguma jirto dad ajnabi ayaa ka kolomaysta hadday tahay maraakiib iyo hadday tahay doonyo waxaanu ka rajeynaynaa madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo inuu noqdo madaxweynaha koowaad ee arrimihiisa ama dowladnimada sistamkiisa dowladnimo uu ka wada shaqeeyo dhammaan maamul goboleedyada iyo meel kasta oo ummadda soomaalida joogto bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdullahi axmed saalax maxaa ahay dadka ku nool degmada baargaal oo ka tirsan gobolka gafo madaxweynaha waan soo dhaweynaynaa boqol iyo afar iyo tobanka waanu soo salaamaynaa horta madaxweynaha waana soo dhaweynaynaa anagu iskuullada aanu ka shaqeynayo macalimiinta baan ka mid ahay macalimiinta maanta ardayda waa fasaxnay Eh, haddana xaflad baan joognaa ardaydii nabadoonadii culimadii madaxdii gobolka tii degmooyinka ciidankii wixii waxaanu joognaa xarwan oo magaalada ku dhex taal baanu joognaa madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa si fiican baanu usoo dhaweynaynaa gacmaha furan baanu kusoo dhaweynaynaa xilkaa ilaahay saaray oo ummadda u dhiibatayna waxaanu ka rajeynaynaa mid sidii ummadda u aamintay oo u dooratay mid uga soo baxa madaxweynaha gacmo furan baanu kusoo dhaweynaynaa Eh, waxaan rabnaa soomaaliya oo ka- ka rajaynaynaa isagana u duceynaa ilaahayna uga rajaynaynaa soomaaliya wa- meesha ay joogtay inuu ka hor qaado soomaaliya maanta ay meel xidba qaraab ay maraysaa badeena waa la haystaa dalki waa la haystaa ummado kalaa u taliya waxaanu rajaynaynaa oo ku qaraxsannahay oo rajaynaynaa anagoo dhallinyarada mustaqbalka baan nahay mustaqbal fiican baan rajaynaynaa waddanka ka rajaynaynaa ka qabnaa waxaanu ka rajaynaynaa ugu bogaanaynaa fariinna ugu diraynaa inuu dalka gaadhsiiyo dawlad ee dawladdii toddobaataneyadii joogtay meel dawlad laga hibaysto oo meeshii toddobaatankii iyo dhowr iyo todobaatankii dawladda soomaaliya maraysay meel ka sarraysa ninkii inuu gaarsiyo aanu ka rajaynayna walaal maasha allah magacaygu waa shire maxamed maxamed ma garati haya waxaan ahay afka gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada ma garati haya maadaama een, ka urur ahaan een, ururkii dhallinyarada aad tihiin ee gobolka gadafuul ee degmada baargaal maxaad ka rajaynaysaan madaxweynaha cusub aad iyo aad iyo aad aad iyo aad baan uga filaynaa dee soomaalidu waxay tidhaahdaa war lahay iyo xiise male yani madaxweynahan horaa loo arkay iyo horaana loo tijaabiyey oo waxqabadkiisa iyo muwaadinimadiisa iyo dee xamar oo aad ogtahay xaaladeedaba wax badan iska bedelay oo yani dee soomaali buu ninkaani madaxweyne u yahay oo soomaali buu u taagan yahay yani ka dhalinyar ahaan iyo ka dee dareen ahaan aan ka qabno aad baan usoo dhaweynaynaa waana dareemaynaa in wax badan uu ka bedeli doono urur dhalinyarada maanta aad dareemayso taariiba ayaa shaqa la-aantu haysato yani dhalinyarada maanta waxaan umalaynayaa waxay wakti adag bay ku jiraan laakiin allah subxaanahu watacaala iyo anagoo ilaahay kalsoon anagoo madaxweynaha iyo kalsoon yani anagoo dare- dad ahaan iyo madax ahaan isku kalsoon waxaan jecelnahay inuu isbedel la imaan doono weliba dhinaca dhalinyarada dhalinyarada taariibaysa dhalinyaradan eh, shaqa la-aanta iyo mukhadaraadka iyo dee hamigooda gubtay marka aad baan ugu rajeynaa khayr baan rajeynayna walaala
darjigay madaxweynaha cusub doorashadiisa waa ta- taageeradiisa waa u taagannahay tan iyo xalana waa u taagnayn haddeer waxaa hortayda maraya ciidamadii qalabka siiyey oo maash ku maraya dhexdeeda- degmada dhexdeeda waxaa taagan dadweynihii oo wada dhan waxaan ku idhi aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan u taageeray waxa weeye degmadu waa u taagantahay shacabka iyo durbaanka waad maqlaysaa bay ila tahay waxaa haddeer hortayda maraya ciidamadii qalabka siday waxaad taagan hortayda haweenkii dhallinyaradii caruurtii looma kala harin habeenkii xalay aana ma haysi ahaan degmada baargaal aad iyo aad baan u taageeraynaa een, madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ilaahay waxaan uga rajaynaynaa kii xilkiisa kuta inuu noqdo waayahay maxaa ka filaysaan ka degme ahaan ee madaxweynaha cusub madaxweynaha cusub waxaanu ka filaynaa kuwii hore inuusan nooga daran inuu nooga roonaan u malayn maayo oo annagu gaari waa baanu nahay tan iyo lixdankiina ciida dawladi lama soo gaarin tan iyo lixdankiina dawlad maanan mucaaradin mucaaradda ma naqaan annagu dad isku tashaday baanu nahay dad xooggooda maalo baanu nahay dad baddooda iyo buurtooda ka shaqaysta baanu nahay dad ilaahay barakeeyey baanu nahay marka farmaajo waxaan leeyahay kuwii hore nooga hor nooga daraan nooga rooraan misaa nooga daraan baan leeyahay jawaaro mursaligeeda aniga
barnaamijka xulashada darjirna qodobkaas ayaa ugu dambeeyey waxauu idinkaga imaanaya xarunta darjir ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaan idinla socodsiinayey barnaamijkan midamida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo waana farsamadii injineer xasan cali mursal soo gudbinta barnaamijkana waxaa idiin saahashay shirkadda isgaarsiinta geygeena ee golis telcom soomaaliya golis ku dooro hal abuur iyo horumar joogto ah
maanta maanta maanta markii dhulkeena maanta maanta maanta maanta lama marin karaayo maanta maanta maanta maanta waa maalin weyne maanta maanta maanta maanta madaxiin banaani maanta maanta maanta maanta